wacan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington caawana waxaan idinku hayaa shan maalqabeen oo dalxiisayaal ahaa oo khamiistii ku dhintay gujiisa ay saarnaayeen iyagoo doonayay inay soo arkaan halka uu yaallo markabkii titanic ee in ka badan qarni ka hor ku degay badweynta kaasoo yaalla gunta hoose ee badweynta waa sheeko xiise leh oan caawa idinku hayo barnaamijka cawayska washington waxaa sidoo kale aad barnaamijka ku maqli doontaan dugaanta dabtaa waxaa ka mid ah moogtahay curyaankaba caga looma waayina caynkaa wax loo yidi kuwan cararaya laban inay ku cilmi qaataan waxaa ka mid ah waa ayaanba ayaan in aroosanayaan inla iibgelayaan waxaa ka mid a digsi mala tagaanadi waxay dimisa mooyaane isagow kibirka waa lagu kufaataa ha la ogaado waa abwaan ismaaciil yuusuf cabdi jiheeye oo caawa noo sharaxaya heesaha dhabta ah iyo kuwa aan dhabta ahayn oo caawa iyo cawayska washington warbaahinta maraykanka ayaa si weyn u hadalhaysa geerida shan maalqabeen ahaa oo khamiistii ku dhintay gujis yar oo ay u kiraysteen in ay ugu dalxiis tagaan haraadiga markabkii caanka ahaa ee titanic ee ku burburay badweynta sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo labaiyo tobankii haraadiga markabkaasi ayaa yaalla gunta hoose ee badweynta dadka maraykanka ah ayaa siyaabo kala duwan uga hadlaya dalxiiska ay shantaasi qof ee tujaarta ahaa ku go-aansadeen inay kusoo arkaan markabkaasi dadka qaar ayaa aaminsan inuu safarkaasi ahaa mid khaldan maadaama uu ahaa mid aad u halis badan oo aan macno badan lahayn qaar kalena waxay leeyihiin waxba kuma jabna in aadanuhu sameeyo wixii uu u arko inay mudan tahay inuu ka gungaaro halistii la doonaba ha lahaadeene waxaa sheekada shantaasi qof gujiska ay raaceen iyo markabka titanic ila falanqaynaya ismaaciil xuseen maxamed farjar oo sheekada soo baaray ismaaciil soo dhawow toddobaadkan tan iyo shalay iyo daraad waxaa warbaahinta caalamka gaar ahaan tan maraykanka aada u haysataa shan nin oo u dalxiis tagay in ay soo arkaan markabkii caanka baxay ee titanic bal sheekadaasi siday warbaahinta u hadal hayso iyo ugu horeyn horta markabkaasi titanic waxa uu ahaa caashahay horta markabkan titanigu de jacaylka ayuu dunidaba saldhig iyo astaan u yahay oo waxaa laga matelay de waxaa dadku aada u xasuustaan filimkii caanka ahaa ee aadka loo daawado filimkaasna waxaa laga matelay markab boqol iyo dhowr iyo toban sano ka hor kun sagaal boqol iyo labaiyo tobankii degay kaas oo ay saaraayeen ilaa laba kun iyo laba boqol oo rakaaba in ka badani ilaa kun iyo shan boqol baa ku dhintay markii ay degeen qayb ka mida laga soo badbaadiyey marka markabkaasa xilli dambe waxaa laga sameeyey filim marka filimkaasa wuxuu noqday mid aad u soo shaacbaxay oo dad badan aad u soo jiitay xilli dambe ayaa laga helay burburkii markabkaas oo hoos yaalla badda hoosteeda marka tan iyo intii la helay dad badan oo filinkaa daawaday ama magaca aad u hayay filin ula dhacsanaa markabkaas ayaa waxay doonaan inay u dalxiis tagaan oo soo arkaan badda gunteeda halka uu ka yaallo meel hoosuna yaallaa markabkaasi sida la sheego oo aada u halisa aad uma dhowa meeshaasi meel igu soo orada caashay maaha marka waa meel aad u halis badan oo dadkuna ay weli rabaan mar haddii markabkaas uu caan baxay jacayl darana laga sameeyey inay soo arkaan oo ay ka sheekeeyaan dad badan baa caashay wixii unique aba ama wixii aadka u magaranaysaa qariibka aba jecel inay soo haftaan marka bahalkaa badda gunta hoosteeda yaalla weliba meel aan aaladahan waquuso laftigooda ay dirqiga alla ku gaadhaan ayuu yaallaa marka dad baa halkaa doonaya inay caasho ugu tagaan oo indhahooda kusoo arkaan waa yahay marka shantan qof ee hadda ugu dambeysay ee tan iyo maalintii axaddii hore la baadi goobayey ee ugu dambeyntiina la sheegay in ay ku dhinteen oo gujiskii ay saaraayeen xataa uu burburay maxay dooneen baa la yidhi iyaguna caashay dee nimba ganacsigu meel buu ka galaa rag baa markay arkeen dadka qaarkood inay inay inay xiisaynayaan dad baa horta ganacsiga sameeyey oo shirkad baa samaysay inkastoo mulkiilihii shirkadaasi ama madaxii shirkadaasi uu halkaaba ku dhintay oo uu shanta qof ee hadda dhimata uu ka mid yahay oo uu shantaa qof ka mid yahay arrinta xiisaha le waxa weye caashay dadkan maalqabeenka ay markay de xoogaa iska helaan oo jeeb ku ladnaado oo ay miise soo wada fadhiistaan hadday isugu faani lahaayeen waxaan tegay baydhabo jannaa iyo daalo iyo boorama iyo de waa la wada tegi karaa dhulkaa marka waa inay ku faaraan oo yidhaahdaan anigu dayaxaan tegey anigu maaras baa tegey anigu dhulkaan hoos u quusay marka waa in meel aan aadanaha kale la tegi karin waa inay horta dadkani tagaan dadka lacagta leh marka niman alla waxu dhiibay oo maalqabeena ah oo afar nina iyo weliba ninkaa shirkadda iskale oo isaguna maalqabeena baa horta tigidho goostay tigidhadii baana waxay ku dhammaadeen horta geeridoodii waa gartay marka tigidhada laftigooda dee lacagtooda ayaan lacag yar ahayn caashay safarkaa ay kusoo arkayaan titanic iyo burburkiisii iyo badda hoostiisii ay haatanna tii alla ugu timi waxaa kaga baxay qof walba laba boqol iyo konton kun oo dollar qofkiiba keliya inay soo arkaan markabkaasi boqol iyo koob iyo tobanka sano ka hor burburay absolutely intaasaa kaga baxday wow marka lacagtaas haba dhiibaane safarkana ha la galo imisaa lagu maqnaanaya haddii ay soo badbaadi lahaayeen imisaa qorsho u ahaa safarkan wuxuu qaadanaya ilaa tobaneeyo maalmood oo qaybna ay badda ku jirayeen qaybna ay badda dul guudkeeda kusii safrayeen markaa safarkaasi muddo toban maalmooda ayuu kusoo gabagaboobayay dadaa hore u tagaa layidhi ismaaciilow oo kasoo badbaaday oo soo arkay marka iyaga maxaa si gaara u qabsaday cashe ilaa hadda horta baadhis bay ku jirtaa arrintaasi waa arrin horta shirkaddan ilaa tan iyo laba kun iyo koob iyo labaatankiiba maalqabeenno ayay u diraysay meesha oo sanadkiiba ugu yaraan hal safar way abaabulaysay oo qolyihii hore way soo noqdeen oo si nabada ilaahay kusoo celiyay lakiin sideedaba midi waa qadarta ee baa qorayd ilaa haddanan weli laakiin sababaha lama sheegin laakiin de cashay waxaanu ognahayba dad badan oo iyaguba tahriibka badda iyadoo laleeyahay kumanaan baa dhintay ku odhanaya qof ama labadaa badbaada laga yaabaa inaan noqday taaba waynu aragnay in badan marka dadkani waxba kama duwanaad leedahay dadkii iyagoo og markabkay hadda raacayaan in hortood lagu dhammaaday khadka ay marayaan in kumanaan kunoo qof ay ku dhinteen haddana soo raacaya waxba kama duwana sidaasoo kale welibana waa loo sheegaa qofku markuu doonayo safaradan halista badan inuu gelayo waraaqo dhaadheer baa laga qoraa oo lagula socodsiinayo khatartaas iyo inay u bareereen iyo waayo shirkadahan iyaga laftigoodaa doonaya inaan eed loo soo raacin marka waxay leeyihiin adaa bareeray waad soo dhiman kartaa waad soo badbaadi kartaa nasiibka waa aday ku taalla haddaad saxiixaysay haddii kale markuu saxiixaya qofkuna adiga le waayo weyo qofka halkaasaad ku socotaa wixii baddaa hoosteeda kaaga imanaya marka waa tabtii marka waa tabtii tahriibka ee qofka la leeyahay waad dhiman kartaa waadna badbaadi kartaa aday ku taalla taad qaadanaysa iyadoo iyadoo loo sheega laleeyahay doontii shalay saaxiibada ay raaceen kontonna way dhimantay afartanna dirkhiyaalla baa lagu badbaadiyey hebel iyo hebel ashaa wada joogtay wuu dhintay baa isaga caawa la rarayaa markaasuu ku leey ti alla weeye waxaa laga yaabaa afartankaa la badbaadiyana hadhow ka mid noqdo marka miskiinka iyo taajirka marka waa u siman yihiin dhacdooyinka noocana dhacdooyinkaas dadku markay lacag badan yeeshaan caashay welibana way kasii xag jiraan oo meelo badan oo aadano aanay ka fikirin ayay ka fikiraan marka wuxuu doonayaa qofkii waxyaabo ay ka sheekaystaan marka ay isugu yimaadaan ama marka waxyaabuu kaga duwanaado dadka kale waxaad arkaysaa nin keligii diyaarad odhanaya waxaan doonayaa inaan hawada ka baxo ama meesha aan gal qof walba wuxuu jecelaya inuu yidhaahdo wax uu kaga duwan yahay qolyaha kale uu sheegto waa heestii kulac u qaadi jira ahayd walle ama jiitay laywaa marka marka waa ama waa inaan waxaan kasoo sheekeeyo aan soo arko ama waa inaan galbadaa oo hore u dhintaa ama waa inaan galbadaa marka dadka qaarkood bay dee tii alla qaarra way ugu hagaagaysaayo qaarra waktigoodaa qoraayo markaasaa markaa welibana dee geeridu ay kuu yeedhayso badda hoosteedaa lagaaga yeedhayaa tigidkii adaa jaranaya kumanaan kun oo dollara halkii kumanaan kun oo dollara deedna halkii aad dee ku dhimanayso aduunbaa tegayo waa halkii ilaahay kuu qoray inaad ku dhimatid aad iyo aad aad iyo aad aadaad mahadsantaha ismaaciil adiga haddii aad fursadaas heli lahayd oo ilaahay wax kuu dhiibo ma isku dayi lahayd
caasheen labada hawadaan u bixi lahaayo dayaxa iyo meelaha maaragti kaasa kaasaan labada aadi lahaa biyaha laguguma oga biyaha laguma oga aadaad mahadsantaha ismaaciil thank you weli waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington iyo caawa qaybtan kale barnaamijka caweyska washington ee caawa waxaa iigu marti ah abwaan ismaaciil yuusuf cabdi jiheeye oo noo sharaxaya heesaha dhabta ah iyo kuwa aan dhabta ahayn waxaa laga yaabaa in aad isweydiiso maxay ku kala duwan yihiin caawa ka baro abwaan jiheeye abwaan jiheeye kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington aadoonkooda waad mahadsantays waa gartay marka waxaan ku bilaabaynaa abwaanjixeeye marka ugu horreysa waxaa tahay nin sugaanyahana oo sugaanta yaqaana wax badanna ka og marka haddaan bal sifo ka bixinno waa maxay sugaan cashaay waa su-aal wanaagsan sugaantu waxaa la yidhaahdaa waa miidaanka ama koosaarka hadalka ayaa lagu sharaxaa marka lasoo koobayo miidaankaasoo ah tusaale ahaan duxdan cuntada lagu daro oo kale sida ay inooga dejiso midabka koosaarka la yidhaha ee aftarkiina dhirta quruxda ugu yeelo ayay sugaanta uga dhigantay hadalka waxay u kala baxdaa laba qaybood sugaan dhaba iyo sugaan mala awaala sugaanta dhabtaa waa sugaanta non fictionka la yidhaha ama xaqaayiq sugaanta malaawaalkiina waa sugaanta fictionka ama khiyaalka tusaale ahaan sugaanta dhabtaa waxaa kamid ah maogtahay curyaankaba caga looma waayina caynkaa wax loo yidi kuwan cararaya laban inay ku cilmi qaataan waxaa kamid ah waa ayaanba ayaan nin aroosanayaan nina iigelayaan waxaa kamid a dugsi mala tagaanadi waxay dimisa mooyaane isagow kibirka waa lagu kufaajaa ha la ogaado sugaantaas iyo qaar badan oo kale ayaa kamid a markaa sugaanta dhabta ah abwaanjiheye in yar ii kaadi halkaa ii joog waxaan rabaa inaan dhegaystayaasha nala socda aan mid ama laba ka xusuusiyo heesahaas aada carabowday waxyar ii kaadi ma ogtahay curyaankaba cagaluuma waayne caynkaa wax loo yidhi ma ogtahay curyaankaba cagaluuma waayne caynkaa wax loo yidhi kuwa cadhaadha yeeladan inay ku cibra qaataan caashaqa qabaayicin kuwa cadhaadha yeeladan inay ku cibra qaataan caashaqa habaayicin
rid ma almaa cawa daranta fiidkii oo caddada wala ala badda caarid ma almaa cawa daranta fiidkii oo caddada wala ala
taasi waa mid ka mid ah heesaha uu abwaanjiheeye ku tilmaamayo kuwa dhabta ah ee aan khayaaliga ahayn kuwa malaawaalka ahna abwaanjiheye maxaa ka mid ah haddaad iyagana qaar bal ka carabowdo sugaanta malaawaalkaana waxaa kamid ah tusaale ahaan hadduu beerku qaybsamo barbaan adig ku siin lahaa wadnahayga bidixdana waan kuu bedeli laha kaagana waan la bixi laha waxaa kamid a markay maqan tahay magaalada beni mugdi weeyo way midowdahay iyo sugaan badan oo kale ayaa kamid ah wadnaha ay saran oo sababada ay saran oo dhiigka fayrinaya waa tahay abwanjiheye mar kale io kaadi waxaan rabaa inaan dhegeystayaasha iyo annagaba aan noo cayaaro mid ka mid a heesahaas aad ku tilmaantay in ay khayaaliga yihiin dhammaantood ma wada aha laakiin waa kuwa tusaalaha usoo qaadatay marka bal mid ka mid aan dhegeysanaynaa waana heesta isu samir oo ka mid a heesaha khayaaliga ah ee aada carabka ku dhufatay waa tahay waa sii soconaynaa abwanjiheye halkaa ka wad labadaa qaybada waaweyn baa loo kala saaraa mar mar labaadka waxaa la yidhaha suugaanka waxaa loo qaybiyaa suugaan la dhaxlay iyo suugaan la curiyey suugaanta la dhaxlay waa kii laga soo gaadhay dadkii hore ee aan la garanayn ciddii tirisay iyo goortii la tiriyey midnaba suugaanta waxaa kamid ah adhi oo kale markii loo heesiyo waxaa loogu heesaa adigow yar yare waxa kaa yaryari ma yuraan yurbaa mayackeetalaa adigu waxa u kala baxaa ida iyo riyo idaha waxaa loogu heestaa galaala ilmaha gosha geliyo geed harweyniyo galoolu hargee riyahana waxaa la yidhaha garay garadaa oo garbacasdaa adna giiroy ka guweynaya gadarada daa iduhu waxay dhalaan naylo naylaha waxaa la yidhaha naylaha yaryari naylaha yaryari naylaha yaryari waa wiil dhashee waa wiil dhashee maaloo wanqalo riyuhuna waxaalay dhalaan waxaalaha waxaa la yidhaha iyagana deerka iyo gubadi guud haawiye guryo galgeeb qabay haawiye waxaalaha walay yedhi haawiye wadi maaya baan idhi haawiye laba qaaro lay qaad haawiye laygaga qalbowsi haawiye wadayo wadaan waday haawiye tiriyo mid baan tagay haawiye ina timacas baan tagay haawiye waxaa lanaylahayo waxyaalaha markii la isku geeyo maqal baa laydhaha iyaguna hees kale leeyihin oo maqale wallahi ma lagu waramay in cali la dilay oo cumar la dilay oo warandhul galay uugii qulqulay sumal baa ku jiro laydhaha sumalow darbane maylaha duduuc oo doo xargee oo damal hargeli oo dacawadii dabada humbuleediyay kaa dalgaran orgiga dumarku macelyiin waxay ku yidhaahdaan orgi weynow orgi weynow orgi weynow aabaha waa aabaha waa oo indhaha beel waxaa ari baa loogu heesaa sidaa dhammaan suudaanta ariga loogu heesay iyo tageela iyo tallada iyo tafadaha iyo ta aqalka soomaaliga iyo waxaas oo dhan waxaa la yidhaahdaa suudaan la dhaxlay oo aan la kala lahayn suudaan danguuda sida dhulku danguud iyo dangaal ukala leeyahay caashay ayaa suudaantuna danguud iyo dangaal ukala leedahay dabeeta suudaanta la dhaxlay waata danta guud ee qaranku leeya aanay ciidamo cid ka sheegan karin tusaale oo kale marka ariga loo heesaayo kale ama idaha ama guud ahaan xoolaha meeshuu doono qofka soomaaliga ha joogay dhaxal buu uleeyahy isagaa iskale lagama xigo lagama xigo anu ma sheegan karo caasina ma sheegan karo to adwaan kalena ma sheegan karo madaxweynena ma sheegan karo cidda sheegataana maxaan ku dhahdaye waa cid hanti qaran qaadatay laakiin laba shayun baa la ogol yahay laba shay waa la laakiin ogol yahay haye waxaa loo ogol yahay in badda maantada laga qaato tusaale ahaan haanta marka la lulayo ayaa waxaa loogu heestaa haantii qaboy qoorya qoolaaligay badatay lalalalalala waxaasaa la idhahdaa dabeetana haantii qaboy qoorya iyadoo awaa ka hadraawi maantada sirta nolosha ka qaadanaya saaxiibkayow heede markaa darteedii buu qaatay ka sameeyey silsilada maantada dhamaystirta nolosha waxaa kamid a tusaale ahaan ina yaroo uu gaariyo maantada kabacasay laydhaa ee uu ku arkay beergaabta isagoo jooga axmed ayaa uu ka tirinayay gabay gabaygaa baddu waxay ahayd badii caruurtee waylaaga laago waylaan galoola naamayla diiran kula diiran maayo deetana wuxuu yidhi waa gaban la ciilay waa ciilma waaye waa cadhadad weyne canug laga sameeyey sidaas oo kalea badda looga qaadan karaa waa loo ogoliyay qofka waxaa loo ogolyay oo kale qofka marka uu laxamka samaynayo oo kale ayaa koraska oo kale jiibteeda wuu ku qaadan karaa codkaa lagu qaadaya ama saylicda ama batarka ama dhaantada ama waxyaalahaas oo kale ereyo cusub oo uu ku qaado wuu samaysan karaa qofku laakiin intii ereyadii jira ee dhaqanka ahaa ciyaareedka ahaa ma soo qaato ma sheegan karo taasi waa tii la dhaxlay hal su-aal laakiin n ha la wada lahaadee laakiin asal ahaan ma la og yahay cidda ay ka timid lama garanayo ciddii tirisay haddii la garto ciddii tirisayda suugaanta suugaan la dhaxlay ma noqotee waxay noqotaa suugaan la curiyo ciddaasi ay leedahay qaybo kale oo maaweelo iyo aqoon kororsi isugu jira ayaan idinkaga hayaa abwaanjihey toddobaadyada soo socda haddii aan la idmo guud ahaan barnaamijka toddobaadkanna waxaan kusoo xirayaa heesta meeday meeday oo ka mid ah heesaha uu abwaanjiheye ku sheegay inay ka mid yihiin kuwa mala awaalka ah waxaa qaadaya fanaanka caanka ah islaad maxamed shardi isla derbi tan iyo kulan dambe waa cashe ibraahim aadan oo idin leh isma dhaaf ah hadaad maqan tahay magaalada dhan mugdi weyo way madowde amar wadu maroon kuma taala mar ma xirante amar wadu maroon kuma kumataala mar ma xirtee miirkii bay la tagtee meeday haway maangaadee meeday meday mahay meday kama maarmi kare meday meday mahay meday kama maarmi kare meday kama maarmi kare meday